toban bilood ah waxaa lagu jiray waxa la yidhahdo dib u heshiisiin iyo isfudumid beelaha wada degan dhulka jubbaland saad la socotaanba jubbaland dib u heshiisiintii qaybtii ugu dambeysay waxay soo afjarantay bishii maarso shan iyo labaatankeedii si fiican oo guulaha baynu kusoo afjarantay hoolka weyn ee magaalada kismaayana lagu soo afjaray sidii ka dambeeyey madaxweynaha wuxuu ku mashquulsanaa la tashi meelo badan uu la tashanayey sidii loo dhamaystiri lahaa xukuumaddii madaxweyne ku-xigeenkii iyo doodinkeeda ka dhimanay arrinta iyada oo shalaytan maxaa la yidhahdaa shan iyo tobanka bishii may ahayd madaxweynaha ku dhawaaqayna waajib uu asaga iska lahaa iyo hawshii dastuuriga ahayd oo uu lahaa uu qabsaday weeye aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay waa gartay marka adigu waxaad ahayd madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland hadda booskaagii maxamuud sayid aadan oo aanu la socno in uu ka mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday maamulka jubbaland ayaa xilkaasi loo magacaabay marka maxaa is leedahay arrimahan way kusoo kordhin kartaa hanaankii maamulnimo ee jubbaland maxamuud sayid waa runtaa dadkii mucaaradka ahaa buu ku jiray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo anigoo ku-xigeenkiisa ah iyo weliba dowladda inteeda kale waxaan u istaagnay sida aan geed dheer iyo geed gaaban ugu fuuli lahayn dadka mucaaradka ku ah jubbaland meel kastoo joogaan ha ahaadaana kuwo lixda gobol sheegtay oo madaxweyne ku-xigeen kaan haatan maxamuud sayid uu ka mid ahaa oo madaxweyne ku-xigeenka lixda gobol uu ahaa ha ahaadaana kuwo kale oo dowladda federaalka iyo xamar lagaga shidahayey oo uu madaxweyne ku-xigeenka labaad uu ka mid yahay cabdiqaadir wada dheere iyo cabdi shire iyo akhyaarta kale ay ka mid yihiin ha ahaadaana kuwo gubernatoriyaal ah oo uu ka mid yahay keliin dhammaan waxaan u muxuu ahaa geed dheer geed goobn ugu fuulaynay inay isu yimaadaan meesha aan joognay oo jubbalanta ahayd iskugu wada yimaadaan ayagoo raalli ahna wax la wada dhisto markaas ayada ah imaada oo kale annaga madax noqonayna macnuhu ma ahayne madaxweynaha iyo aniguba madda annaga wuxuu ahaa cid alla iyo ciddii jubbaland ah oo jubbalandnimada u hoggaansan inay jubbaland waxna kusoo kordhiso lana hogaamiyo waxna hogaamiso waa tahay waxaad ka dhawaajisay in shir dib u heshiisiina kismaayo ka dhacay beelaha deegaanada jubbooyinka iyo gadodego ay isku cafinayeen marka markaad fiiriso magacaabistan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ee loo magacaabay maxamuud sayid aadan oo mucaaradka ka mid ahaa xubnihii sida weyn uga soo horjeeday maamulkan ka mid ahaa ma waxaas leedahay arrimahaas dib u heshiisiinta darteed ayuu ku yimid ma waxaas leedahay waxaa jirta alle lehe gaabis xagga fartaag ka yimid ayaa jiray sidaa daraaddeed waxaa loo baahday qof kale maadaamaba luga dheero uu joogo horena uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka haddana uu yahay wallahi jamaalow arrintaas waa arrin su-aal aad iyo aad u wanaagsan su-aashaas oo kalena waxaa u baahan tahay inaani ka jawaabo oo waa dheereeyey iyo waa gaabiya idhahda ma ahan shacabka reer jubbaland bal iyo dibad meela joogaan baa fartaag halganka uu soo galay jubbaland iyo midhaha uu ka dhaliyey inay sheegaan ayagaa looga baahan yahay taariikhda fartaagna inaan aniga ka sheekeeyo haatan uma baahno dib u heshiisiintii noo hergeshay uu maxamuud sayid ku yimid ayada ayaanu ku shaqaynayna hadduu ilaa yidhaahdo waanan kuu sheegay horena anigu wax badan baan oga sheekeeyey ama shirarkaan ku qaban jiray waxaan nahay anagu cagaf cagaf waxaan qardaynayna wadada haddaan qardayno nabadda isu keennana ciddii wax hogaaminaysa ayaa hogaaminaysa u dhiibaynaa annaguna kama tegine insha allahu waan la hogaaminaynaa waan la kaabaynaynaa waan la tusaalaynaynaa laxjacaalaan nahay waxaan leenahay halkaas way ka qaloocan tahay halkaana waa ka tirsan tahay jubbaland yaan la qaloocelina hal la toosiya aanu leenahay fartaag baa gaabiyey iyo maxamuud baa dheereeyey meesha kuma imaanine nidaamka geedi socodka bay ku timid insha allahu tacaala kheyr bayna ku timid kheyr bayna ku dhamaanaysa hadduu ilaa yidhahdo waxaan kusoo gabagabayn lahaa anoo janis ka faa'idaysanayo ummadda reer jubbaland meel kastoo joogaan gaar ahaan dadka maxaa la yidhahdaa taageerayaasha muxuu ahaa fartaag taageerayaashiisa badanaa dadku waa la kala taageer taageera la kala leeyahay taageerayaasha fartaag waxaa waxaan ugu baaqahayaa dhammaan taageeradii aad jubbaland u hayseen taageerada aad fartaag u hayseen taageeradii gobolka iyo muxuu ahaa saddexda gobol ee jubbaland u hayseen halkiina inaad kasii wadaan oo aad xoog iyo tabar iyo caqli iyo iskugu geysaan taageerida aad taageeraysaan dowladda cusub oo dhalatay madaxweynaha uu ka yahay axmed maxamed islaan madaxweyne ku-xigeenka uu ka yahay maxamuud sayid aadan waan kusoo gabagabayn lahaa